Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa lagu qabtay munaasabad qalin jebin ah, taasi oo shahaadooyin iyo abaalmarin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay fasalka sidedad, isla markaana ka qalin jebisay dugsiga hoose dhexe ee Hanaqaad. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka dugsiga Hanaqaad, waalidiin, macalimiin, bahda waxbarashada magaalada Boosaaso, dhalinyaro, iyo qaybaha kale ee bulshada. Maamulaha guud ee iskuulka Hanaqaad, Ustaad Xasan Cabdiraxmaan Cilmi, ayaa ka warbixiyay heerarka kala duwan ay soo mareen ardayda.
ardayda maanta qalin jibinaysa ee ka qalin jibinaysa dugsiga dhexe fasalka sideedaad dugsiga hoose dhexe ee harqaad waa sagaal iyo toban arday dadkan aad arkaysaan siddeeddaa sano waxaa u dheeree sanad loo qabanayo wacyigelin ilaa la soo geersiiyey in iskuullada la keeno ama aan ku bilowno meel waxbarasho annagoo hadafkeennu ahaa inaan shan iyo toban arday aan waxbarno oo keli laakiin ilaahay wuxuu qadaray haddeer iskuulkii inuu hayo toddoba boqol labaatan iyo lix arday dufcaddii ugu horreysay ay maanta qalin jibinayso saa wada ogtihiin aada iyo u adag tahay waxbarasho dad in volunteer lagu soo waxbaro waayo saa ogtihiin iskuullada maamulayaasha sida sanaad lala jooga waxay ka warqabaan iyadoo khidmad yar la qaadayo iskuullada in haddana ay adag tahay in la sii wado waxbarashada u baahan in la sii kaabo tiyo wax lagu soo barayo qaab volunteera waad dareemi kartaa marka annaga macno gaara ayay noo xambaarsan tahay caqladan sideedaadka ah ee maanta qalin jibinaysa waa juhdi iyo dadaal wax ka badan sideed sana aan soo wadnay oo aan mataqaanaa waktigeenni oo maalkeennaba ku bixinnay in wejiyada quruxda badan aad aragtaan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala fari kama qodnaah inta u dhimanna inuu alla subxaana wa tacaala uu nala garab galo ciddii kale intaba maaragta nagala qayb qaadan karto oo maanta martidada ay ka mid yihiinna ay nala qaadi doonaan hadduu ilaahayna Qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa u mahad celiyay maamulka iyo macallimiinta iskuulka Hanaqaad.
ilaah baa mahad iska leh noo oggolaaday maanta sidan quruxda badan inaan maanta uga soo qaybgalno annagoo caafimaad qabna xafladdan aan kala qaybgelayno ardadeenna in badan wakhtiga aan ku soo bixinnay dhammaanteen waa ilaahay mahaddiisi nabada maanta inay xafladdan noogu dhacdo ilaah baa uga mahad celinayna waxaan marka labaad u mahad celinayaa guddigii soo qabanqaabiyey ee sida habsamida leh xafladdan u soo qabanqaabiyey inta aanan gudo gelin khudbadda hadalkii waa la yidhi wixii hadalkii dhammaantiis wax badan ma harin waxaan rabaa inaan wax yar xuso shiikh dalmar hadal uu na xasuusiyey ilaahay ka raalli noqdee oo ahaa in aan dhammaanteen ilaalino waajibka naga saaran ardadeenna sidii aan u ilaalin lahayn diintooda sharaftooda iyo karaamadoodaba salaan kadib ilaah baa mahad iska leh noo oggolaaday maanta sidan quruxda badan inaan maanta uga soo qaybgalno annagoo caafimaad qabna xafladdan aan kala qaybgelayno ardadeenna in badan wakhtiga aan ku soo bixinnay dhammaanteen waa ilaahay mahaddiisi nabada maanta inay xafladdan noogu dhacdo ilaah baa uga mahad celinayna waxaan marka labaad u mahad celinayaa guddigii soo qabanqaabiyey ee sida habsamida leh xafladdan u soo qabanqaabiyey